dhegaystayaal waxaa idinku soo dhowaataan xog waraysi kooban oo aanu la yeelanay maamulaha xarunta ka hortagga khatarta dabka ee ku taalla caasimadda somalilan waa kan maxamed xaaji aktoobar oo waraysi kooban nagu siiyey xafiiska xaruntaasi uu ku leeyahay magaalada hargeysa waana kan waraysiga aniga iyo maamulahana dhex maray mudane maamul waxaan jeclaa inaad xaruntan somalilan fire aad warbixin naga siisid iyo qaabkaad u shaqaysaanba asalaamu calaykum waad mahadsan tahay imaanshahaadan noo timi waan kugu mahadnaqaynaa xaruntan somalilan fire safety waxa ay waxa la furay toddoba sanno ka hor waxaanu ka shaqaynaa ka hortagga nabadgelyada dhinaca khatarta weliba siiba dabka waad og tahay in badanba waxaa ku soo badanayay gubashada waddankeenna tii oo ay keenayso masiibadaasi waxyaaba badan oo ay ka mid tahay sida korontadoo kale waad og tahay dabkii ka dhacay wajaale soomaalida waxay tidhaahdaa belo daba la qabtay leedahay ladhaahdee belo waxay leedahay hor la qabtay leedahaye daba la qabta ma laha marka waxay u baahan tahay in dhinaca dabka ku saabsan khataraha in laga hortago oo qalab kale halka yaalla aad arkayso lagaga hortago dabkana waxaa weeyaan waa ciidan kugu soo duulaya oo aadan garanayn goor iyo wakhtiga uu ku imanayo waxaa laga yaabaa inaan weligaa dabka ku iman oo kugu dhicin waxaa laga yaabaa inuu birita kugu dhaco marka dabka sida lagaga adkaadaa waxa weeyaan adiga oo diyaargarow sameeya weyaan run ahaantii matalan bulshadeenoo kale marka la gurmanayo kale waddooyinku waa yar cidhiidhi saxmad baa ka jirta maxaad halkan bulshada baaqaad u marinaya aad kula dardaarmaysa waa runta horta annagu dabka ma bakhtiinno laakiin dadka waxaanu ka iibinnaa ama tusnaa ama tababar u siinaa waxyaabaha dabku intaanu dhicin lagaga hortegayo waxaanu u sheegnaa oon aanu barnaa sidii haddii dabdhaco waxay yeeli lahaayeen laakiin ciidanka dibdamiska qaranka oo ilaahay haddaaye la dhisay kadib markii shirkaddan aanu dhisnay kadib hana qaaday waxaan ognahay in baabuurtu gurmadka marka la samaynayo maaha dabdamiskoo keliya waxaad arkaysaa baabuurtan dadka xanuunsanaya sida ambalaska inaan loo maaragtay waddadii loo bannayn weynaha sharci baa ka yaalla waxa weeyaan dee adigu haddaad ka qayb qaadan weydo dhibaato dhacaysa dee adu qof muslima tahay if iyo aakhiraba dee ilaahay baa kugula xisaabtamaya marka wax wanaagsan ummaddeennu inay gargaar arrintaa ka samayso kolley waxaa jirta in kaftanahayga ahaatay ee waxaa jirta in laydhkay nagu soo noqnoqday ee kow ka yihiin xadhkahan laydhka qaada oo farabatay oo iswada dul fuushan shirkadaha xadhkaha laydhka qaada ee dabka maxaad iyaga halkan aad farriin aad u marin lahayd runtii iminka shirkaduhu waa kuwan isku darsaday oo shirkado waaweyn noqday waxaan filayaa oo sidii dee baaqii dowladdu u soo saartay ahayd iyaga laftoodu arrintaa way wadaan dee gaalada waxay tidhahdaa magaalada room maalin laguma dhisin marka wax walba way hana qaadayaan iyaguna insha allah badbaadadaa way ka qayb qaadanayaan waana shirkado aqoonsan oo garansan dhibaatada meesha ka jirta
inahaasaynu ku soo gebagabayn doonaa kaasi waxa waa maxamed xaaji abtoobar maamulaha xarunta debdemiska oo isagu markaa qalibkan aad arkaysaan iibiya oo dadka ku tababara aad iyo aad baad maamula mahadsan tahay adigaa mudan aad ba kugu mahadsan